waxaanu sheegayaa waalidiinta waxbarashada waa waajib tan diin islaamka in horta wax la barto waa waajib ama yaraaw ama weynaaw diinta islaamka in la barto waa waajib waxbarashada maadidana waa muhiim waxay muhiim u tahay adiga naftaada ah maxaa yeele qofkan nin walba oo waalid ah xisaabaha jiraan uu u baahan yahay oo maamulka cidda keli xisaab bay u baahantay iyo budget iyo saa cidan u manajarayn laheed aada u maamul laheed aqoon bay u baahantay wax kaloo dheer oo la gaarin ummad a wax u tarto iyo ummad a wax u qabatoo la gaarin adiga ciddaada keli maxay u baahan tahay maamul iyo inaad maaragtay aada manajarayso taas iyadana waxaad ku manajarayn kartaa inaad aqoon leedahay budgetka ciddaadii waxaad ku ogaan kartaa inaad aqoon leedahay waxaa taa ka sii daran ood la rabaa inaad ogaato waalid baa tahay ilmahaadi waxay ku jiraan waxbarasho subaxi waad diraysa iskuula u diraysa habeenka way imaanayaan anugayga buu dhacay anugayga waa kanaa ku haysaa anugaada mustawihiisa lama soconi kartid haddaad adi aqoon lahayn wax aad kala socon karto ma leh laakiin haddaad aqoon leedahay maanta anaad anug isiri karo ma laha oo dhihi karo saanaan nahay maxaa yele waan la socda bugtiisaan fiirini waxaan fiirin report formkiisa markii iskuul soo xiro qasab inuu ii keeno sida hadda kuwan ani aan mas-uul ka ahay aan kujeeya oo kale waan la socdaa laakiin ninkaan waxba aqaani hadda report form hadii loo keeno haddii buugashi loo keeno madmadoow allaa ku yaqaana muxuu ka yaqaana canugan buugii loo sameeyo midda kale waxaa lagu soo diray homework wax loo habeenka xaafadda lagu sameeyo wixii ma fahmaysid canuga intuu fadhiyaa maxaa loo qabanaya ilmaha qaar tuushan baa cidda loogu dhigaa macallin baa u imaanaya ilmihii wax baraya wuxuu baraya maxaa ka taqaana ma la socon kartaa lama soconi kartid waa inaad aqoon leedahay ood waxbarasho ku laabatid waa qasab sifaalaad oo la socoto ilmahaadii iyo meeshay maraayin iyo mustawahoodii haddaad rabtid inaad la socotid waa laazim inaad waxbaratid tan kale waxbarasho waxaa jira dadka waaweyn loogu talagalay oo ka furan gooba waxbarasho ka furan magaaladan gaarisa oo dadka waaweyn loogu talagalay oo muddo gaaban uu qofka xisaabaha iyo waxyaalaha oo u muhiimsan uu ka barani karo wakti gaabanna waa lagu dhigtaa hal saac oo muddo yaroo hal saac aad gelaysaa kuma badno maga meelo goobo badan kuma yaalaan laakiin meelo meelo way ku yaalaan magaalo laga xaafada bay kala fogaadeen dad qaar inay ku fog yihiin laakiin dad u dhow oo laga yaabo inay guryahooda kira ugu jiraan oo haddana aan meeshii aan ka faa'iidaysanayn laga yaabo aniga oo meel u jiray afar kilometer inaan kasoo akrisan jiray waxaan weydiin jiray macallinka dadkan xaafadan degan guryahan aad kiraysatay may akristaan meeshan ma akristaan soomaalida marka saasay tahay ma fahamsano marka waxaan dhihi lahaa dadkaas waxbarashada inaad ku noqoto waxaa muhiim bay ku taha adiga noloshaadii waxay kaloo muhiim u tahay ilmahan aad rabto inaad mustaqbalkooda ogaato waxaad ku ogaani kartaa keli inaad adiga aqoon leedahay